bismillaahi raxmaan raxiim reer bogsa waxaan moodaa baalku inuu ka qoyan yahay sharqantooda waa yartaa maxaa dhacay mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan mudanayaasha iyo marwooyinka sharafta leh oo kasoo qeyb galay munaasabad sharafeedan waxaan kaloo si gaara ugu mahadnaqayaa dhammaan qabanqaabiyayaashii ka qeybgalayaasha iyo intii waktigooda qaaliga ah ee lagu soo dhaweysay oo dhan waxaan mar labaad idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka labaad walaalayaal anigu waxaan joogay neerly three weeks baan joogay akhbaaraadkan inta badan waa la kala helayay si kastaba ha lagu kala helo marka uma joogin jacayl aan maraykan jeclaaday waxaan u joogay dan ka weyn oo ahayd maadaama aan meel dheer ka nimid in aanu gaarno intii codkayaga iyo cagtaydu gaari karto oo dhan aan ugu celcelino soomaaliya iyo danta kala dhexaysa diaasbarada marka taasaa waxay keentay inaanu maanta nasiib u yeelano inaan halkaan idinkugu nimaano cajaladii aan wareejinayna baryahan oo ka had hadlaynayna aan idinkugu celcelino waxaan rabaa in aan wax yar idinkaga iraahdo maxaa aan hadda ugu weyn oon u nimid halkan waxa weeyaan laba qodob qodob waxaa weeyaan anaga laftarkaygu markii aan wadankii ku noqdo waxaa la leeyahay dadkii aada u tagtay oo qurbaha joogay oo fikrado kala duwan laga haysto xaalkooda sidee ahaa sidee usoo aragta waxaa jooga muxuu ahaay media naga wareysandooda waxaa jooga dadkii oo raba maqal iyo muuqaalba inay idinka arkaan marka annaga laftarkayga xogtaan geynayno waa waxay ka imaaneysaa waxa weeyaan in aan wareysiyadan iyo shirarkan aan ka qayb galno su-aalaha aadna weydiisaan iyo waxyaabaha aada qabtaan khudbadihiina kala duwan oo ah sida aad dalka u aragtaan iyo muxuu ahaay wareysyada gaarka ah oo aan anugu la yeeshay muxuu ahaay dad kala duwan si aan xog gaara ugaga helo marka taas waxay ahayd ujeedo ka mid ah safarkayga aan ku matalayay dowladda puntland midda labaadna waxay ahayd in aan idinku sii guubaabiyo idiinna sheego waxyaabaha xaqiiqooyinkaha badanaaba dalka ka jira inay ka bedelan tahay realitigu inuu ka bedelan yahay waxa internetka ka akhrisaan taasna macnaha inaan idiin sheego labadaas ayaa ugu waaweynaa marka ugu horeysa waxa weeyaan internetka waxaa qora qof baa qora qofkuna wuxuu qoraa fikirkiisa iyo araahdiisa wuxuu qoraa sida ay asagu la tahay marka ma ahan wax kasta oo internetka la soo geliyo aad ka akhrisaan ma aha realitiga wadanka jira wadanka dhibna waa ka jirtaa dheefna waa ka jirtaa wax badan oo fiican baa jira wax badan oo kharibanna way jiraan marka waxaan idiin sheegaynaa inaan niyad jabkiinu uusan gaarin heer aad dalka u aragtaan meel baaba-day iyo dad tacbaan ah oo aan waxba qaban karinin midda kale waxaa weeyaan dalka waxaa ku dhacay isbedel dabeed baa ku dhacay isbedelka dabeed waxaa weeyaan dadkii intii sii badnayd waa dadkiina halkaan farfadhiyo waayo wadanka say joogaan asiya joogaan africay joogaan americay joogaan marka dadku dhulka kama soo fufo waxa waaye dadkii maadaama uu kasoo tegayna isbedel baa yimid waxaa laga soo tegay miyigii tuuladii baa la soo gaaray dadkii tuuladu magaalooyinkii bay yimaadeen marka taas waxay keentay de inay dagaaladu iska socdaan ilaan waa dad jahawareeray oo dadka intii maaragtay soo carari kartayba ay kasoo carareen waxaa kaloo dhacay burbur dhaqaale wadanku wuxuu lahaa dowlad wuxuu lahaa shaqooyin baa ka jiray instituushinadii oo dhan baa dhisnaa waxyaabahaas oo dhan markay burbureenna waxaa dhacday in la yska soo daba wareegto dagaal nooc walba uu dhaco kasoo bilowday nooci ehliga ahaa ku xigay dagaaladan hadda jahawareerka badan iyo isfahan waa la-aantan dowladuhu ay caga dhigan waayeen meeshii nabadu fariisan weyday waxyaabahaas oo dhan waxaa keenay burburkaa keenay haddii instituushinadu shaqeyn lahaayeen shaqooyin badan baa la heli lahaa shaqooyinkaasna waxay keeni lahaayeen in dadku shaqo helo oo dadku markaas uu qof kasta dantiisa usii jeesto taasuna waxa weye wadanka dhib ka jirta midda kaleo ka jirtana waxaa weeyaan wadanka cid dan ka leh ma jirto dadka muxuu ahaaye daleeyaa waxa weeyaan waa dadka maalku ugu jiro oo investmentii ku sameeya tusaale haddaan soo qaadano kenya dagaal baa ka dhacay mar dhexe dagaalkaas toddoba bar gudahood baa loo gurmaday oo madaxdii un-ka iyo kuwii mxua siyaasiyiintii ee caanka ahaay oo dhan ay tageen sababta u tageen waxa weeyaan danta laga lahaa waxay tahay dhaqaalo iyo maal iyo xoog iyo hanti iyo wax walbaa ka yaalay marka annaga cidna nagama olin wuxuu ahaa wadan iska muxuu ahaayey dunida saddexaad ahaa haddana dadkeedii soo carareen qaxooti ka soo galeen inta kalena dugaaga soconaya ay yihiin marka dee taas waxay keentay inaan cidna danka lahayn marka dalku marka waxa weeyaan haddii ay taasu ka dhacday dee yaa laga sugayaa dhaqaalaha inuu kobciyo yaa laga sugayaa horumarka yaa laga sugayaa dowlad inuu dhiso yaa laga sugayaa dowladda inay caga dhigato waxyaabahaasoo dhan waxa wixii ka dhalin lahaa waxa weeyaan dadka weeye marka ma ahan in mawjadaa keliya la hadlo oo la yiraahdo maxaa waxaas loo qaban waayey maxaa qof u dhintay maxaa waxu dhaceen maxaa dadku u noqon waayeen dad isku toostoosanoo hadalladooda fiifiican yihiin waxaa kale oo jirta iyadana haddii annagii saas aan noqonay oo hadda xaaladda iyadoo ay iska wareer tahay idinku sidee tihiin baa ku xigta marka idinku ma fiican tihiin idinka laftirkiina waxa weya inkastoo aad dadaal badan samayseenoo dhowr iyo tobankii sanoo lasoo dhaafay aada hanti badan oo muxuu ahaaye qoysas badan aada geliseen oo ay ku badbaadeen nolosha ay samaysteen haddana waxa weeyaan idinka laftirkiina wax badan baa idinka khariban waxyaabaha idinka khariban waxaa ka mid ah waxaad noqoteen madeganayaal waxa weyaan qofka bani aadamka waxa weyaan ilmuhu dhalay wadan buu yimid wadanku wuxuu u baahan yahay ilmihii haddii aad dhaqankoodii iyo wadankoodii iyo dhulkooda kasoo kaxaysay wuxuu u baahan yahay inuu saaxiibo samaysto oo uu deri samaysto oo wax samaysto haddii maanta akadada kasoo rito maanta maraykan dishid maanta maraykan magaalada ka baxday dana magaalo kale u rartid haddaad markeeya inta u rartid aad tiraahdid soddon kun oo dollar inta ku degaan oo guri ku karaystaan haddana sanad intaa la gaarna traa soo celiya haddana ilmihii dee ilmihiina way jahawareereen idinkana waa jahawareerteen taasina waxay keentay jahawareerka waddanka ka jira inaa idinkuna qeyb ka tihiin waxaa kale oo iyadana in la xuso ah wadaniyaed xumo dadka dibadda jooga dadka wadaniyadda xun waaye laba siyaaboodba mid waxaa raalliga ahaada haddii aan muxuu ahaayey hadal qadafa idin iraahdo mid waxaa weeyaan dadku waxa weeyaan wadaninimadu waxa waaye meeshii aad ka timid meeshii aad ka timid waxaa loo baahan yahay inaad xasuusan tahay inaad xasuusan tahay inaad dhul leedahay oo uun mar uun aad ku fakaraysid waxaa loo baahan yahay dhulkii inaad warsan gaarsiisid oo dadkii intii masaakiintaydoo kaa hartay aad dibu heshiisiinteeda ka shaqaysid in aada muxuu ahaayey fariimo fiicfiican u sheegtid in intii hadda khudbadihii quruxda badnaa halkan laga akhriyey qofkii dhallinyarada ahayo waxbartay uu aqoontii volunteer geeyo kii xoogaa hantida lahaa uu hantidiisii geeyo ma dhicina taas waxay noqotay taleefonka inaad dilaan reerebel mayntis idinka dileen alla ilaha dadna aydin hadiinaan ka aarsan iyo meeshii yar oo degan oo matala soomaali usoo carartay oo nabadu ka jirto oo hoyga noqotay in marka wax ka dhacaan la yiraahdo see soomaali dhinacna u gubanaya dhinacna horumar uga socdaa bagan waa ku fiicanta marka waxyaabahaas waxaa wadaninimada xumada ka jirta dibadda dadka ah oo loo baahan yahay in muxuu ahaayey laga fiirsado waxaa kale oo jirta waxayna ka faa-iideysan wadamada aada joogtaan waxa weye inta waddankasi la joogayo waa yarta waxaa loo baahan yahay kii jaanis abortunity ka heli kara kii wax ka baran kara kii muxuu ahaayey intaas iyaantaas xoogaa jaaniska soo mara ka shaqaysan kara iyadana waxawey kama faa-iideysana waxa weeyaan hadda anigu indhayntii aan arkay meelihii aan soo maray hadda wax micnalo oon is iraahdo halkan waa lagu hayaa oo dadkan sida aan u maleynaynay runtii ma aha haddii aad fiirisid levelka waxbarashada haddii aad fiirisid dadka niyadooda haddii aad fiirisid waxhaysashadooda haddii aad fiirisid sida ay yihiin oo dhan iyadana waxaan is iri kamid inaan faa-iideysan waxyaabaha kale oo aan intii hadda halkaan aan joogay aan ka helay akhbaarta waxay ahayd waraysiyo yaryar baan sameeyey matalan ilmaha oo kale waxaan is iri bal waxaad ogaataa siday u fakarayaan iyo sida ay yihiin ilmo kala duduwan baan marka arkay waxaan idhi xageedaad is leedihiin dhulkiina ma halkaana dhul idiin ah meeshaa ka timaadeen moogta kuwa ku dhashay kuwa iyagoo yaryar la keenay jawaabahoodu waxay ahaayeen oo isku mid ah annagu amerikaan baana oo amerikaan ku dhalanay amerikaan baanana marka dhulkaas dhib baa ka jira meelaha laysku qasho laysku dilo nolol fiican kama jirto meeshaas uma socono marka kuwaas iyagu dhinac bay u bateen oo waxa weeyaan dad lagu xisaabtami karo ma aha waa dad muxuu ah iyagu sidii loogu talagalay noqday waxaan kaloo iyagana muxuu ahaayey aan weydiiyey xiriirka ka dhexeeya iyagiyo waalidka waalidku waa waaweynaanayaa maanta waxa weeyaan mid yar iyo mid dhexe iyo kullihoo waalid baa la noqonayaa de ilmihiina kama daba hari wuu daba socdaa waxyaabaha iigu jawaabeen aada baan runta uga xumaaday waxaa ka mid ahaa aabbahay iyo hooyaday marka ay weynaadaan waxaan la raadinayaa nursing home violence sigiisu yar yahay meel fiican baan la ogaanay oo kuwii fiicfiicnaa markii firaaco aan helo fasaxyada waa u tegayaa haddaan dhaqaalo haysto waxna waa ku kabkabayaa marka iyadana waxa ii soo baxday dadka waayeelkaah oo dhan inay halkaas loo wado waxaan kaloo iyagana aan xoogaa xog ka raaraadiyey waayeelka halkaan jooga aniga hooyaday baa ku jirta halkaan dhowr iyo toban sano joogtay waxaan weydiiyey inay rabaanba inay noqdaan ma rabaan inay noqdaan waxay fiirinayaan dhowr xoogaa lacag ay qaataan oy qaraabo iyo u dirdiraan oo hebel ilmihiisii reer hebel ay u dirdiraan iyo xoogaa daawadaas iyo shida la-aantaas iyo haddaan meeshii kala soo balaayada i xagxagan maysa gaajada u wada baktiyayo xaggee aadna u noqonaa marka hadda waxaa meelaan kaga xisaabtanaa ma naqaano mar haddii waaye caruurtii dhinacu badatay waayeelkuusan socon idinkiina aada muxuu ahaaye xaalkiinu sidaas yahay marka waxaan isweydiin karnaa marka dalkan la sheegayo soomaaliya maalin walba subax markaad soo toostaan aada kombyuutarka ka fiirinaysaan yaa dan u haya yaa iska leh yaa muxuu ahaaye laga sugaya dhismihiisa waxba lagama sugi karo soomaaliya inay sida ay tahay wax badan iska bedelaan sababto aqoon badle ma joogaanoo badan dad muxuu qofkas interestigiisu raadsanaya ninkii maanta haysto konton kun ama boqol kun oo boqol wiil siisan kara bariis iyo jaadkooda u gadi kara maanta ciidan shan kuna waa heli karaa hadaa lacag haysatid waxa weye qofkan waxa waye maanta baadiyu ka yimid xirfad mala aqoon mala wuxuu rabaa keliya qofkii hadba muxuu ahaaye kiraysta marka waxa weye haddaa xataa inta lacag badan iyo waxyaabaha aada noo jeedaa meelaha ka farsamayseen aad keensataan waxaad ku iibsan kartaan waxa weeyaan inaan waxbarashaan idiin diraynaa horumarkaan muxuu ahaay halkaanaan wanaajinaynaa halkaanaan habaynaynaa waad ka faa-idaysan kartaan waxa u dana waxa weeye iyagu cidji hayso oo maalintaas ay briiskooda ka helaan taasna hadda waxa weeyaan su-aasha la isweydiin karaa waxa weeye yaa xilkaas iska leh mise waxaa rabtaan soomaaliya oo degan oo dowlad leh oo nidaamsan oo infrastructurekii la sameeyey oo la qurqurxiyey oo jikooyinkii fiicnaa shaqaynayaan oo dhuxushii layska daayay in xaasaskii carruurta inta rartaan iskoollo brivate ah oo muxuu ahaay aada geysaan taas haddaba ma sugaysaan mana imaanayso idinkaa la kaga baxayana qeyb ka qaadataan waxaan kaloo rabaa wax yar inaan ka iraahdo wixii aada weydiin kartaan kulli waa usoo noqon doonaa muxuu ahaayey ururka hadda laga shanqariyo ahaa b d f anugu waxa weeyaan puntland baan ka ahay muxuu aha maamulkeeda ku jiraa inkastoon ahay muxuu aha wasiirka dumarka iyo ka shaqeeya qoys dumarka iyo qoyskuna ay yihiin dadka iyagu nabadda iyo arrimahaas gaarsiiya deegaanada oo aanan maaragtay siyaasado badan oo dheeraada aanan jawaabo ka bixin karin sida arrimaha amniga dhaqaalaha waxyaabo fara badan ay jiraan muxuu ahaaye maamulka wasiiradii u qaabilsanaa haddana waxa weeyaan intii aan muxuu ahaay ka ogahay waxa weeyaan oo iga weydiisaan waa idinla wadaagi doonaa hase yeeshee waxaa b d f sayfu kamid oo uu sheegay muxuu ahaayey gudoomiyaha golaha qurbo joogta puntland oo muxuu ahaa boston waxa weeyaan waxaa dhacday annaga dhib nagu haysay dadkan tirada badan oo qurbo joogta oo qof kasta dantiisa gaarkaa wato xoogaa yar intuu qolyo muxuu ahaa macaamil la yar la sameeyo rabo inuu awrkiisa kacsado oo yidhahdo waddankaan ku qabanaya fadhab baan ka istaagnay waxaanu jeclaysanay haddii ay waddanka wax u qabanayaan ama intayr soomaaliya ha ahaato ama puntland ha ahaato ciddii wax qabanaysa inay tahay dad urursan oo wax micno la qabanays la yiraahdo maanta waxay sameeyeen jidka halkaas iyo halkaas isku xira ee toban kilomitir oo ka mid ah waxay dhiseen iskuul hebel oo la yaqaano waxay dhiseen muxuaha isbitaal muxua waxay dhiseen meel dadka waalin la geeyo waxay wax ka qabteen muxuaha nadaafadii iyo weliba meelahaas xariif baa ku tihiin aada baa uga shaqaysaan maxaa yeelay wadanka qashinka laamiyada ku daadina annagu iskama fogeyno markee ma haysano systemkii iyo drinagekii waxaana ma haysano marka hadda qofkii inta keensada dhowr baabuur oo keensado oo xirfadiina si fiican u yaqaano halkaan si fiican uga shaqeeyey hadduu lacag badan buu ka samayn kari lahaa hadduu muxuu ahaayey garbage systemka magaalooyinka keliya uu ka shaqeeyo soo wax kaleba raadin dadka saxadoodii baa wanaagsanaanaysa dunyada baa wanaagsanaysa bacaha waxaa jira wadanka baco badan oo la isticmaalo bacdaas waxaa cuna arigaa cuna arigu markuu cuno bacdii ma googo-ayso mandhicirka isaga duubaysa iyo calooshii neefku waxawaa isagii oo taagan buu dhimanayaa dadkii waxa weeyaan waxay ku shubtaan wixii oo kulul waxaan waxaa loogu talagala wantamis waxay ka samaysan tahay lama yaqaano waxay ku shubtaan shaahi waxay ku shushubtaan makhaayadda waxay uga soo gataa cunto kulul baadiyo wixii laga isticmaali jiray oo ahaa qab soomaaliga dhiilihii iyo haamihii iyo kulli caagii d d t lagu keenay ama olyo baabuurka ka bedelatay bay caanihii kusoo shubayaan weliba waxay rabaan inay u sameeyaan muxuu ahaay ur fiican qori ulalahaya haddana oo qiiq leh oo ah culaygii sidii haanta loogu cabsun jiray oo kale bicaagii gelinayaan si qiiqaas caanaha marka lagu shugo culeculay uga soo uro taas oo sii dhalaalisay waxaa yimi cudurro badan oo la garan waayo nooc ay yihiin waxyaabahaasoo dhan marka waxa way matalan qofkii ka shaqeeya arrimahaas sanitationka ka shaqeeya oo muxuu ahaayey dadkan u keena qalabkii muxuu ahaayey maalin walba waa bixinaa islaa dad baa naga qaada qashinka markay kaa qaadaan wasgeesahay fiiriyaan guriga ku xiga darbigiisay dhigaan marka waxa weeyaan meel lama geeyo waa laiskula wareega marka ciddii ka faa-iidaysan karta xataa waa fursad furan oo qurbahan aada looga yaqaano waxaa kaloo jira waxyaabo badan oo laga shaqeyn karo waxaa jira muxuu ahaa iskuullo dadku inkastaysan lacag haysan haddana way awoodaan inay ilmahooda iskuul fiican geeyaan marka macalimiintii ama bra u timaada volunteer u timaada ama iskuol brivada furata waxa weeyaan waxay helayaan fursad ay ilmo badan ku helaan qaarka inta masaakiinta ay wax ku baraan dadka qurba joogta ah wax badan bixin karinin waxay sbonsor garayn karaan ilmo misiina ama agoona ama iskool dhiganin oo bishii sanadka dhan ku filan tahay boqol dollar ku filan tahay buu sbonsor garayn karaa oo uu toos u heli karaa muxuuha ciddiisi iyo faamiligiisa uu kala xiriiro marka b d f dantaan ka lahay waxay ahayd armay inta qurba joogta oo dhan ay midayso bilow waaye ma ahan muxuu ahaaye wax hadda laga fakaray ma qaadi kartaa howl culayskaasoo dhan laakiin waxaa laga fakaray qolo walba iskeed markay isku organise garayso wixii ay qaban karta intay qof qof u qaban lahaayeen armay u qaban karaan koox u qaban karaan wadanka ka samaysan karaan xafiis weyn oo u xiriiriya barnaamijkaas u xiriiriya oo hadduu la qabanahayo wasaaradii muxuu ahaayey jidadka sameynaysay wixii u haya aqoon-yahankii matranjiyeerkii jidadka ka shaqaynayay hadduu volunteer ku imaana iyaga uu la xiriiro haddii wax dhaqaalaha loo haya iyaga la xiriiro oon la dhihinin dowladda waxay iska rabtaa lacag ay cunto iyo miday muxuu ahaa inta la siiyo ay siyaabo kale ku isticmaasho oo waxoodii ay u controlshaan accountability fiican ugu sameeyaan marka taasna waxaan rajeynayaa inay muxuu ahaay hagaagto waxaan rabaa arrimaha soomaalinimada iyo puntland puntland waa la socotaan waxay ahayd hooyo soomaaliyeed bay ahayd hooy waxay ahayd dadka kusoo hoydo oo kusoo muxuu ahaay hirtay ahayd meeshii dowladda soomaalida laga bilaabay bay ahayd burbur badan kasoo gaaray dhaqaalihii oo dhan si dowlada u samaysanto danta keliyana maahayn soomaalinimo jacayl keliya waxay ahayd wadanka haddii uusan dowlad wada lahayn hal meel oo waxba kama hagaagayaan qofka markuu wax dilo ama dhibaato ku dhacdo waxaa sahlan inuu meel aan nabad ahayn ama aan maamul lahayn uu daqiiqado ku gaaro marka inuu wadanku maamul yeesho oo muxuu ahaye nabad noqdo puntland way ka shaqaysay dhaqaalo badan iyo xoog badan iyo maskax badan iyo waqti badan bay ku bixisay kolley wax badan oo positive ugama soo noqon oo ah in ay muxuu howlahaas ka shaqaysay laakiin ma ahan arrin ay ka dabaharayso waa arrin ka go-an inay puntland taageerto muxuaha soomaali weyn inay taageerto gobol kasta iyo muxuu ahaayey qoyb kasta oo rabta inay muxuu ahay maamul iyo nabad samaysato in waxyaabihii ay soo mareen iyo dhibtii ay soo mareen caqabadihii oo dhan ay muxuu ahay cashar ka siiyaan si aysan dib ugu noqon dadka soomaaliyeedoo badanna waa meel ay degdegan yihiin kusoo hoydaan mxuaha hantidoodii maalkoodii o dhuu yaalaan fiise laga rabin waxba laga rabin waan leenahay weli soomaalidu ha ogaato inay puntland tahay meel kamida soomaaliya oo ah oo rabta inay haddana soomaalihu iu noqoto waxaana ka codsanaynaa intana dhegaysanaysa in muxuu ahay la ilaaliyo nabadgelyadeeda intii muxuu ahaaye aada ku taageeri kartid xoojinta nabadda inay kala shaqeeyaan maadaama ay tahay meesha keliyaho loo soo carari karo oo soomaaliya dhan guri u ah waxaan rabaa inaan kaloo dadka u sheego arrinkii muxuu ahaaye uu ka hadlay nin odayahoo ka hadlay muxuu ahaaye dhibaatooyinka ka jira puntland iyo sida ay maaragtay dadka ehelka oo soomaalida ah oo wadanka ay muxuu aha ugu dhiibaan muxuu ahaye dal shisheeye taas waxaan rabnaa inaan dadka una sheegno waxa la sheego iyo waxa realitiga inay kala duwan tahay in qowmiyadaas muxuu ahaye laga hadlay uu puntland tahay gurigoodii labaad inay tahay inaysan ahayn meelay marti ku yihiin inaysan ahayn meel ay muxuu ahaaye soo galaan oo muxuu ahay dad ay ka warsadaan siday waxyeeli lahaayeen warshaday ku leeyihiin ganacsi waaweyn bay ku leeyihiin deegaan bay ku leeyihiin madaxda iyo mas-uuliyiintay ka mid yihiin qofna martuuga ma aha qof hadduu ka dhinto wuxuu la mid yahay dadka maalin walba caadiya ku dhinta puntland buu ka mid yahay qof asaga gaar loo loo muxuu ahay ugaarsada ma jirto waxyaabaha dhacana waxa waxa soomaaliya o dhan ka wada dhaca ma aha wax puntland ay raalli ka tahay ama shacabkeedu raalli ka yahay ama dowladeedu raalli ka tahay kamana noqon doonto sababta oo ma aragno annagu muxuu ahaaye qowmiyadaas inay tahay dad aan muxuu ahaye ka baxsan puntland ma aragno waxaan idin leenahay wararka la sheegayo waxa waxba ka jira weeyaan qofkii raba aragtina waxaan rabnaa inuu soo arko dadka degan oo muxuuaha beesha ka tirsan inay aragtidoodii arahdooda dhageystaan meel walba waxaa jira dad intrasidoon oo ka shaqeeyo oo cid kastaba leh oo beesha dhexdeeda leh oo muxuuha dad wada shaqaysta leh falalkaas way dhacaan puntland inta badan waxa ay mawjidallu ku leedahay ma laha qofkii ku lehna mid raalli looga yahay ma laha marka waxaan leeyahay yaysan waxyaabaha la sheegayo oo la buunbuurinayo mideeda kale waxa weyaan waxaan jeclahay inay ogaadaan waxa weeyaan waa meesha keliya oo xiriir fiican ay la leeyihiin dekada ay wax ka dhoofiyaan kasoo dejiyaan marka dad badan oo ka xun baa jira in ay muxuu ahay xiriirkaas iyo muxuu ahaayey wada shaqayntaas ay xooganaato marka waxaa la rabaa khalkhalgelin iyo dadka in la kala fogeeyo marka wax jira ma ahan raaligelin baan ka bixinaynaa waxaana leenahay arintaas yaan la buunbuunin hubsasho badan ha laga sameeyo waxaan mar labaad idinka soo dhaweynayaa dhammaan ururadii soo qabanqaadiyey maryan muxuu ahaaye ururka cabdiqaadir yaasiin puntland diaspora forum iyo dhammaan jaaliyadda reer boston oo na soo dhaweysay aada iyo aad baa idinkugu mahadnaqayaa waxaan idin leeyahay raalli ka ahaada hadda hadalka idinku dheereeyay sababto annagoo dhul dheer baan ka nimid weliba xarakadiinaa iska yarayd waxaad moodaa in roob idinku da-ay marka waa mahadsantahay